bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawa idin heesana waxaa ugu waaweyn maxkamadda dastuuriga ee maamulka puntland oo burisay go-aankii golaha wakiilada maamulkaasi ay ku kordhisteen muddada xileedkooda dowladda federaalka oo doon ku raran in ka badan sagaal boqol oo tan oo raashin ah u dirtay deegaanada maamulka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta la horgeeynin lagu eedeeyay inuu ka mid aha dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle oo xil sare looga magacaabo urur goboleedka igad shirweynaha ayaa ka tashiga hay-adda maaliyadda dalka oo maanta ka furmay magaalada muqdisho musharax madaxweyne puntland maxamuud xayir ibraahim iyo wafdi hogaaminaya oo gaara magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka dibadda dal sancaawo waxaa ugu waaweyn israa'iil oo ku geedisay in ay qaadayso tallaabo adag oo ka dhan ah xuutiyiinta yemen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
cismo qalanaagsan habeen wanaagsan dhegeysa lacaawo taduna ay ku beegan tahay tobanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeereedu dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilowna maxkamadda dastuuriga ee puntland ayaa waxa ay burisay go-aankii muddo xileedka halka sana ay ku kordhisteen golaha wakiilada maamulka puntland maxkamadda dastuuriga maamulka puntland ayaa gebi ahaanba laashay go-aankii baarlamaanka puntland ay ku ansixiyeen muddo kordhinta hal sana ahayd war-saxaafeed ka soo baxay ee maxkamadda islamarkaana si rasmi loogu faahfaahiyay go-aanka maxkamadda ayaa waxaa lagu laalay muddo korarsiga baarlamaanka ay sameysteen sida ay xaqiijiyeen xubno sarsare oo ka tirsan maxkamadda sidoo kan lagu sheegay bayaan kasoo baxay maxkamadda sare ee dastuuriga puntland maxkamaddu ma kala cadeyn baarlamaanka waa ma kala dirin baarlamaanka balse waxay go-aamisay oo keliya in si toos ah loo aadayo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada oo hore madaxweynaha maamulkaas siciid cabdulaahi deni uu sheegay in dib loogu laabanayo doorashadii lixdan iyo lixdanka xildhibaan ee puntland ee hore uu qabsoomi jirtay nidaamkaas oo ahaa nidaam ay madaxtooyada ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka ay doortaan xildhibaanada xukuumadda puntland ayaa sabtida sidoo kale waxa ay maxkamadda u gudbisay qoraal ay ka codsanayso in maxkamaddu go-aan sharci ah kasoo saarto tallaabadu baarlamaanka ku sameysay mudokorarsiga taasoo ugu dambeyn maanta ay soo saareen maxkamadda dastuuriga puntland oo ay ku sheegtay in gebi ahaan bay laashay go-aankii baarlamaanka maamulka puntland ay ku ansixiyeen muddada kordhinta halka sana ahayd dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay deegaanada maamulka jubbaland u dirtay doon ku raran in ka badan sagaal boqol oo tan oo raashin ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee soma doctor axmed cali oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in deegaanada maamulka jubbaland ay u direen doontaas oo ku raran sagaal boqol oo tan oo raashin ah islamarkaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo abaaraha iyo sidoo kale dadka kasoo barakacay deegaanada gobolka jubbada dhexe waxaa la sheegay in waa waxa uu sheegay inuu doonta uu ku wareejiyay wasiirka gargaarka maarinta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland isagoona sheegay in dowladda federaalka ay sii wada doonto dadaalada lagu taageerayo dadka dhibaateysan ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland
maanta waxaan joognaa waa tobankii bisha labiyo tobnaad laba kun saddex iyo labaatankii waxaan joognaa dekedda weyn ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ka degaysay shixinad gargaara oo qamadi ah oo ilaa shan iyo labaatan kun oo tana oo dowladda ruushiya ay ugu soo deeqday dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan halkan u taagannahay maanta in ay deeqdii qayb ka mida ay loo rarayo ama loo gudbinayo doon taagan oo taagan oo loo rarayo jubbaland gaar ahaan dekedda kismaayo guud ahaan waxaa jirta ilaa afar doomood ayaa la rari doonaa oo loo rari doonaa dowlad goboleedyada meelaha tekadaha leh ee maaragtay lagu lagu lagu lagu dejin doonaa jubbaland baa ugu horraysa laba doonyood ayaa la rari doonaa doontan iyo doon dambe waxaa kaloo ku xigi doontaa dowlad goboleedka galmudug oo hobyo loo rari doono sidoo kale garacad oo puntland loo rari doono doontan maanta taagan waxay qaadaa wax u dhigma ilaa sagaal boqol oo tan iyo wax la jira ayay qaadaysaa waa doontii koowaad ee kismaayo u socotay waanan maaragtay oo gargaarkaasah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax badan ka qabato arrimaha gargaarka iyo bini aadamnimada iyo maaragtay dadkii u baahnaa inay gaadho waxaa halkan goobtan nagula sugan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo runaantii isaga laftiisa aan u keennay isagoo booqasho joogay magaalada muqdisho in uu arko deeqdan u socota ee jubbaland si uu maaragtay u kormeero waxaan soo aran la joognaa hadda doon loo rarayo magaalada kismaayo doontaasoo qaadi doonta raashin gaadhaya sagaal boqol oo tan iyo ka badan si fiican bay shaqadu u socotaa meel gebagabahay maraysaa waxaan rajaynayaa doonta kalena insha allahu tacaala iyadan intaasoo kale iyo dheeraad ba qaadi doonta iyadan inay ku xigsan doonto labadaa doomadood oo kismaayo u socda waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay wax badan ka tari doonaan dadka baahan ee duruufaysan ee ay saameeyeen roobabka iyo fataahaduhu iyo daadadku inay wax badan ka tari doonaan waxaan annaguna ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala markay gaadhaan magaalada kismaayo inaannu gaadhsiino dhammaan deegaanada jubbaland ay saamayntu ka jirto dadka ugu baahnaan ay gaadhaan sida ugu qurux badan ay u gaadhaan waxaan mar labaad u mahad celinaya hay-adda sodma iyo dowladda federaalka ah saaxiibka doctor axmed iyo tiimkiisa iyo guddoomiye maxamuud dadaalka ay bixinayeen ee ah dadka in loo gurmado wax la gaadhsiiyo waan aragnay shaqo fiican baa socota waa mahadsantihiin
madaxweynihii hore dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa xil sare looga magacaabay war goboleedka gaad madaxweyne ku-xigeen waa madaxweynihii hore maamulka galmud hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa xil sare looga magacaabay urur goboleedka igaad waare ayaa waxaa loo magacaabay in uu noqdo sida uu wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya xaqiijiyey xoghayaha ku-xigeenka guud ee urur goboleedka igad waxaana waare uu ka mahad celiyey magacaabistaas wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-ud awas jaamac ayaa sheegay in magacaabista ku-xigeenka xogaayaha guud eegaad ay tahay mid uu ku tilmaamay guul diblomaasiyadeed oo dowladda soomaaliya ku tallaabsatay waa guul kale oo diblomaasiyadeed oo usoo hojatay dowladda soomaaliya magacaabistiisa waare waxay sare u qaadaysaa sumcadda iyo maqaamka soomaaliya ay ku leedahay gobolka iyo caalamka ayuu yihi wasiir daa-uud aweys oo hadlayay sidoo kale ku-xigeenka xogaayaha guud ee igaad maxamed cabdi waare ayaa isna dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay kubiirista hogaanka sare ee igaada maxamed cabdi waare ayaa hore usoo noqday madaxweynaha hirshabeelle sidoo kalena soo noqday ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta waxaana la faray in uu waxweyn kusoo kordhiyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya dalalka ku bahoobay urur goboleedka igaada markan shirweynaha ayaa ka tashiga hay-adda maaliyadda dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho sida warkan uu kusii dheeranayo cabdifataaxil kacse muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynaha wadatashiga kaasi oo u dhexeeyay hay-adaha maaliyadda dalka iyagoo u diyaargaroobaya qiimeynta dalada bariga dhexe iyo weliba waqooyiga afrika iyo hay-adaha guud ee guddiga habsocodka maaliyadda ee labada kun afar labaatanka shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xarunta warbixinada maaliyadeed ee dalka iyadoo ay kasoo qaybgaleen madaxda ugu sareysa bangiyada gaarka loo leeyahay iyo xawaaladaha madax ka socotay bangiga dhexe iyo weliba martisharaf kale inta uu socday shirweynahan ayaa waxaa diiradda lagu saaray hay-adaha maaliyadda dalka inay u diyaargaroobaan imtixaanaad laga qaadayo dalka kaasoo ah dhammaan dembiyada maaliyadda lacag dhaqidda maalgelinta waxa ay ugu yaraan argagixisada ugorantii waxaa shirka ka hadlay cumar cali oo ka socday xarunta warbixinada maaliyadeed ee dalka isigoo si rasmi ah u daafura shirka kana hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkani xarunta warbixinada maaliyadda halkan maanta waxay idinkula wadaagi doontaa in howlaha iyo waajibaadka dhammaan bangiyada iyo xawladaha gaarka loo leeyahay looga doonayo marka qiimeyntu keliya manifat kuma sameyneysa oo keliya financial institutionka ama hay-adaha maaliyadeed keliya waxaa lagu sameyn doonaa dhammaan hay-adaha dowladda qeybahoodii kala duwan oo ku shaqada leh lacag dhaqista la dagaalanka maalgelinta argagixisada iyo ka hortagga lacag dhaqista marka wixii dowladda laga rabayna waa la sheergaraynay hay-adihii maantana halkan idinka waxaan idinkula wadaagaynaa dhammaan suaalaha su-aalaha ay tahay inay idin weydiin doonaan manifat dadka ka socda oo maaragtay intay yimaadeen ay ay interview idinla yeelanayaan systemkiina eegayaan marka waxaan rajeynaya dhammaan bangiyada iyo xawaaladuhu inay leeyihiin waxyaabihii laga doonayay ama sharciyadii ha noqoto ama internal controls ama guidelineski waxyaabihii looga baahnaa marka wixii naga dhiman iyo wixii aan haysano waa iswareysan doonaa kadib waxaan ogaan doonaa gaabiska jiro marka bankiga iyo f r c waxay idinka caawin doonaan waxyaabihii gaabiska jiray in maaragtay idinla buuxiyaan keliya idinkuma eka inaan idinka idinku dhaafno aan dhahno hawshiina u qabsada laakiin halkan waxaan u taagannahay inaan idinku caawino dhammaan aan gacmaha isqabsano si imtixaankaasi nagu wajahan maaragtay u qaadaa dhigno natiijo wanaagsanna uga soo baxdo marka shirkeen inuu noo furan yahay maadac cabdulaahi oo ah mas-uul ka socday bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa dhankiisa hadalka qaatay anigu waxa aan qabaa dadka waxaa la aaminsan in haddii la dhaho imtixaankaas aynu mari doonno natiijo da- aynu ka keeni doonno haddii la qiyaaso dadka lagu tashanayo ama gruubka lagu tashanayo inay yihiin financial institutionska oo la rajaynayo in ay imtixaanka ka keeni doonaan qeybtooda uga aadan wax fiican ayaan kulleaan rajaynayaa sababtuna waxa weeye u diyaargarowga iyo hanaankan oo ay muddo badan kasoo shaqaynayeen isu diyaarinayeen ay hagaajinayeen internal controlkooda iyo wixii la xidhiira bangiga dhexana uu muddo badan uu kala shaqaynayay hawshaas sidii ay eh, ay u gaari lahaayeen yaasiin maxamuud madaxa bangiyada soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda shirkaani
manafative evaluationka wax badan aad aad soo marteen oo madaxda hay-adaha maaliyadda waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan uu eh, wadanka soomaaliya haddii si eh, isku duubnaana eh, iyo isku xirnaana looga wada shaqeeyo inuu kor u qaadi doono financial integrity-ga ee soomaaliya oo adduunka shuruucda iyo waxyaabaha ay hadda dejisteen wax badan oo kamid ah aan soomaaliya laga aqoonin laakiin ay kor u qaadi doonto haddaan mutual evaluationkan aan marno inay kor u qaadi doonto taa oo annaka naftirkeena naga dhigi doonta eh, wadan haddii aan insha allahu tacaala saan ku rajo weynahay inaan meel fiican aan ka gaarno eh, soo jiida kara eh, maaliyad caalamiya kalsooni ku abuuri kara dadka maalgashadayaasha caalamka sidoo kalena eh, ganacsatadeenna iyo dadkeena ka shaqeeya maaliyadda naftirkooda ku xiritaankooda adduunka sidoo kale qeyb weyn ka qaadan doona cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
aad ayuu mahadsanyahay waryahayga cabdifataaxil kacase markana musharax madaxweyne maxamuud xayir ibraahim iyo wafdii hogaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyay maanta magaalada boosaaso xarta gobolka bari waryaha dalsan ee boosaaso ayaa warkan halkaa kasoo diray waxaa maanta magaalada boosaaso si diiran loogu soo dhoweeyey musharax maxamuud xayir ibraahim oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada puntland musharaxa soo dhoweyntiisa waxaa qayb ka ahaa aqoon-yahanka dhallinyarada ardayda haweenka cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyntii munaasabadda soo dhoweynta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka bari iyagoona sheegay muhiimadda ay leedahay inuu puntland ka dhaco isbeddel siyaasadeed musharax xayirna uu yahay musharax mudan inuu hogaamiyey xilligan puntland waxaynu ku soo dhowaynaynaa magaaladii ganacsiga waxaan ku soo dhowaynaynaa magaaladii nabadda master xayir wuxuu ka mid yahay dadka maanta nasiibka u helay iyada oo baddu xawaal tahay baddu awal waa kacsanayd xawaal buu helay darbaddii waa yaraatay maanta waxaannu ku faraxsannahay inaannu munaasabaddiisa aannu ka qayb gallo kagana qayb gallo inay maanta muuqato doorashadii puntland in diyaar loo yahay waxaan halkaan uga mahad celinayaa go'aan qaadashadii maamuusnayd ee madaxweynaha puntland uu maanta ku gaadhay inaynu sidaa isugu soo baxno oo doorashadii maanta ay leedahay meel la aado aad baan u soo dhowaynayaa waxaan runtii aad iyo aad ugu boorinayaa madaxweynaha maanta guddiga ama waad ku guulaysanoo puntland doorasho fiican baad ilaahaydankiis ee ee ka qayb qaadanaysaa ama guddigaad ku fashilmi doontaa guddiga waa muhiim guddiga in laga fiirsado waxaannu doonaynaa guddiga doorashadu inay noqdaan dad la garanayo ammaanadooda xilkasnimadooda cilmigooda kala haggooda qabaa'ilka inay yaqaanniin cuqaasha inay yaqaanniin isimada inay yaqaanniin inaysan ku xadgudbin ee ilaahaydankiis xildhibaannada ilaahaydankiis puntland waxay u baahan tahay isbeddel war meeshan u baahnayn puntland isbeddel bay u baahan tahay maanta waa kala qayqaybsannahay qoloba meel bay joogtaa waxyaabo badan baa u baahan in laysu soriico insha allah musharax wuxuu ka mid noqon doonaa dadka masaaliixda puntland inay isu timaaddo puntland ay mid noqoto dadka waxaa dhex dhigay dhammaadaan insha alla madaxweynuhu saas ka shaqayn doonaa ugu dambeyntii musharax maxamuud xayiir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in caqabadaha soo jiitamay ee shan iyo labaatankii sana puntland jidhay ay ugu weyn tahay isbeddel la'aanta siyaasadeed uuna wax ka bedeli doono haddii uu ku guulaysto xilka madaxtinimada puntland isagoona intaa ku daray inuu sii wadi doono nidaamka dimuqraadiyadda puntland
labaatan iyo shan sano oo u dhiganta rubuc qarni waxa ay puntland ku socotay hal jid waxaynu u baahannahay jidkaa ka duwan maanta in la qaado oo uu yimaado isbeddel waara oo dhab ah waxaan ahay isbeddel doon doonaya inuu dalkan ka beddelo nabadgelyo darrada haysa in uu wax ka qabto dhaqaalaha iyo baac mushtarka wax ka qabto kalsoonida dadka iyo wadajirkooda isku soo celiyo sumcaddii iyo magacii puntlandna kor yeela isbeddelka aan wadaa oo ah isbeddelka siyaasadeed kaas weeye dimuqraadiyaddaan aaminsanahay waxaan dalkan gaadhsiin doonaa haddii la i doorto dimuqraadiyadaanan ku danaysan ee aan ugu daneeyey dadka dimuqraadiyad ka turjumaysa dadkan noloshooda habdhaqankooda iyo mustaqbalkooda dalxa mursal cabdi telefishinka iyo raadiga dalsan magaalada boosaaso
guud ahaan warkii habeen dhegeystayaal daasan caawa aad ka dhegeysanayseen waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel